halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
Een, bismillaahi raxmaani raxiim haddaan warbixin kooban kaa siiyo ee, dadka qaxootiga oo ka yimid dhinaca yemen in ay oo puntland soo galay inay isugu jiraan ee, dad soomaali ah oo la- micnaha dib ugu soo noqdo dalkooda waxaana loo yaqaanaa dadkaas ritanis dadkii dib ugu soo laabtay dalkooda dadna waxa weye waa dad qaxooti ah waa dad aanan u dhalin dalka soomaaliya Een, waxaana ka mid ah dad yemaniyiin ah oo qaxooti ku ah loona aqoonsaday inay qaxooti ku yihiin een, dalka een, gaar ahaan puntland Een, iyo dad etoobiyaan ah iyaguna dib ugu soo laabtay iyaguna qaxooti baa loo aqoonsadaa Een, dabcan xilliga haddaan hadda sanadkan warbixinta aan sanadkan aan diyaarinay waxaa ugu weyn dadka soo laabtay tiradooda guud waxay yihiin ee, saddex kun sagaashan iyo labo qof Ee, dadkaas waxay isugu jiraan een, boqolkiiba markaan haddaan dhinaca kale aan ka fiirino dhinaca ee, jandarka oo ah boqolkiiba soddon iyo saddex waa caruur oo dadkaas soo no- laabtay oo soo galay puntland oo yeman ka yimid boqolkiiba shan iyo labaatan bointi eight waxa weeye waa dumar dadkaas halka ay ka yihiin boqolkiiba afartan iyo kow bointi two rag marka dabcan guud ahaan ee, wadamada ay ka kala tirsan yihiin dadka markaan aan aan warbixintaada ku daro waxay kala yihiin soomaali laba kun shan boqol lixdan iyo shan qof ayaa dib ugu soo laabtay kuna ahaa qaxooti dalka yemen soona laabtay oo noo yimid Een, halka dadka qaxootiga hadda aan u aqoonsanay hadda joogo oo soo galay een, yimid een, puntland shan boqol iyo toddoba qof ayay dhan yihiin yemeniyiinta ay timid halka ee, labaatan qof ay yihiin dadka etoobiyaanka u dhashay Ee, dabcan tirada guud waa sidaan hore kugu sheegay saddex boqol sagaashan iyo labo ee, saddex kun ee, sagaashan iyo labo waan ka wadaa Een, halkaas ayaa dadka intaa la eg baa sanadka soo galay markaan barbardhig u sameeyo sanadkii hore oo ahaa afar kun afar boqol toddobaatan iyo sideed laba kun iyo toddobaiyo tobanka dadka soo galay intaas ayay dhammayd sidaan ognahay ee, percentage-kuna wuxuu ahaa afartan iyo kow een, ee, boqolkiiba ee, caruur bay ahaayeen sanadkii hore halka ee, labaatan iyo toddobo ee ay ahaayeen ee, boqolkiiba dumar halka soddon iyo labo ee ay yihiin ee, rag ay ahaayeen dabcan waxaad ku kala garanaysaa differensiga sanadka markii caruurta halkaa soddon iyo saddex wey sanadka Ee, dumarkuna sanadkii hore halkay ahaayeen labaatan iyo toddoba waa shan iyo labaatan bointi eight Ee, ragguna intuu ahaa afartan iyo kow bointi two wey sanadka sanadkii horena waxaa weeye soddon iyo labo boqolkiiba ayay ahaayeen marka dabcan differensiga sidaas ayaa ayay ka muuqataa dadkaasna hadda waxay ku sugan yihiin ee, dalka qaarkood gobolada ayay u gudbeen soomaalida Ee, waxa badan mar walba markaa eegtid sanadkan iyo sanadkii horeba ee dadka soomaalida ah ee soo noqonaya inkastoo aad sheegtay inay gobolada u gudbaan kuwooda puntland ku hakada een, maxay dowladdu een, adeegii ah oo siisaa Ee, dabcan een, waxay la mid yihiin dadka ee, dalka ku nool ee, deegaanada wixii ku sugnaado ku hakado Een, annagu keliya waxaan sameyn- sameynaa een, xoogaa waxaan siinaa dib u hab dib u dejin oo ku aadan in markay wadanka soo galaan ee kuwa xoogaa waxaa la siiyaa laakiinse badanaa ee, dadkaas gobolada ayay u gudbaan inta badan laakiin inta ku hakato oo wadanka joogto waxay ka mid noqdaan ee, dadka i d bska oo oo sida xaquuqda dadka kale ay helaan ee dadka ee, host communitieska ama dadka deegaanka ayay la mid yihiin ee, waxa ay helaan ma garata waatay een, arrinta kale aan raba inaan wax kaa weydiiyo waxay tahay dadkan yemeniyiinta ah oo iyaga laftarkoodu tiradoodu badan tahay ee qaxoontiga ah een, de- etoobiyaanku dabcan deris bay na leeyihiin laakiin een, yemeniyiintuna dhinacnay deris naga leeyihiin haddana waa waa ay soo een, cararayaan oo dee colaad baa dabcan soo ceyrinaysa iyaga een, mahab waxaa jira aad een, adeegii ku siisaan oo meelo gaara ah ku dejisaan Ee, dabcan hadda inta badan waa dadka ugu wanaagsan ee dhexgal ka sameeyey waxay yihiin dadka shaqooyinka ugu ballaaran ay sameeyeen waxa weye waa dad technic ah oo sameeya decorationka waa dad hadda qaarkood waxay ka mid noqdeen tagaasiileyda magaalada boosaaso ka shaqayso waxay ka mid noqdeen dadka gacanta farsamada gacanta ku shaqaysto dhammaan waxaan anagu u sameynay environment ay ku shaqaystaan dhaqaalana aan ku siinay sababtoo ah waxa la yidhaahdo shaqo abuuridda waxa weeye makhaayadey qaarkood furteen oo hadda hodheelay leeyihiin garow ay ku leeyihiin boosaasay ku leeyihiin qardhay ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn oo boblethonka uu ku badan yahay dhammaan adeegyo kala duwan bay ayay ka hirgeliyeen kuna soo kordhiyeen dabcan waxaan u sameynay mashaariic yaryar oo ay shaqooyinkaas hadda aan kuu sheegay ee u fududeeyo qaarkood baabuur baa loo gadayo tagaasiilaysay u noqdaan kadibna waxaa loo sameeyey wax la yidhaahdo income generation oo microfinancy oo la rabo kor u qaadidda dhaqaalaha maxalliga ah si ay u helaan noloshoodii usoo saartaan taasna mashaariic yaryar baan u abuurnayo xataa bangiyadii markii qofka damaanad uu leeyahay baa xataa deyman bixiyo oo siiyo iyaga laftigooda si ay u abuuraan environment ee dhaqaalo ugu abuurtaan waxaa kaloo deeqo kale kala duwan baan waxaan u diyaarinay hay-ada kala duwan sida u n c r sida d r c dhammaan inay iyagu ay ka qayb qaataan dadkaas sidii nolol loogu abuuri lahaa dabcan waxaasoo dhan waa waxyaalaha nolosha dib u soo nooleynta nolosha cusub ee dadkaas qaxootigaa loo sameeyey xaggee bay degan yihiin marka meel heebay inta badan ee degan yihiin
magaalada hadda for example boosaaso waa degan yihiin qardho si toosa ayay u degeen oo waa caadi bay u degan yihiin garow waa degan yihiin dadkayna la mid yihiin guryahay kiraystaan waxa weye dadkaasay la degan yihiin xeriyo iyo meel gaara ay leeyihiinna laguma oodin dabcan markay imaanahayaan oo dadkaas ay soo noqonayaanba annagu waxaan leenahay santar ee wasaaradda arrimaha gudaha ay leedahay oo qaabilaada la yiraahdo dadka qaxootiga yimid markaa ay yimaadaan ayay waa lagu qaabila toddoba cashaana lagu hayaa wixii ka dambeeyo dadkaas waxaa weeye wadankaay kala galaan gobolladay aadaan degmooyinkay kala aadaan dad mataqaanaa meel ku xaniban ama xero ku xaraysanna maaha ugu dambeyntii meelaheebay ka soo galaan ma boosaasay kasoo degaan mise meelo kale jira oo marina ah oo ay dalka ka soo galaan dabcan waxay ka soo galaan boosaaso oo dekada boosaaso badanaa dadka ugu badan soo galo halkaasay ka soo galaan dad kaloo ka soo galo waxaa jiro dhinaca berbera oo kadibna xuduud mataqaana degmada sool gobolka sool ayay soo maraan kadib bay halkan usoo tilaabaan waa yimaadaan dhammaan laakiin sistamka aan ku shaqeyna ayaa waxay tahay qofka inuu wato nidaamka iyo shahaadooyinka qaxootiga inuu register garaysan yahay in la hubiyo qofkaas inuu duplicate ku ahayn ama qof hore loo register gareeyo inuusan noqon dhammaan daatooyinkaasoo dhan waa daatooyin wasaaradda arrimaha gudaha ay ku shaqayso
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada